gabdhaha ku jira booliiska ayaa ah kuwa door weyn ka qaata sugidda amniga maamulka hirshabelle iyo guud ahaan soomaaliya kuwaas oo qabta shaqooyin badan oo ay ka mid tahay baaritaanada xog ogaanshaha tacadiga ku dhaca dumarka maryan diiriye xuseen oo kamid ah gabdhaha ku jira booliiska maamulka hirshabelle ayaa iiga warbixisay shaqooyinka ay u qabato bulshada haween ahaan booliiska waxaa door ka ciyaarnaa dhinacyo badan oo amniga iyo nabadgelyada la xiriira sidoo kale ka hortaga iyo la tacaalida rabshadaha jinsiga ku salaysan ritaanka kiisaska dhibanayaasha haweenka iyo caruurta xiriirka bulshada iyo tababarida iyo hogaamintaba horta ka boliis ahaan boliisada maamulada kale siday u shaqeeyaan iyo sida boliiska aniga aan u shaqeyno way kala duwan tahay laakiin ka maamul ah macnaha qaybtaan hadda aan ka tirsannahay dabcan markii ay imaado waxyaaba sidaas oo kaleente waxaan kula tacaalnaa sida in aan geyno dhakhtarkii oo kale in aan soo xaqiijino in dhibanahan loo geysta falka iyo inaan macnaha ku caawino sidaan u dejin lahayn sidaan wax ugu qaban lahayn waxyaaba badan way jiraan dhanka kale habeenka ku nool magaalada jowhar ayaa ka hadlay sida ay u arkaan gabdhaha ka shaqeeya booliiska kuwaas oo ku ammaanay doorka ay ka qaataan garabsiinta habeenka soomaaliyeed waxaan u arkaa gabdhaha soomaaliyeed in ay ku biiraan ciidanka booliiska inay yihiin aada u wanaagsan tahay sababtoo ah gabdhaha waxaan aaminsanahay in meel walba ay ka bixi karaan waxay raggu qaban karaan in ay qaban karaana aaminsanahay tan kaleento doorka ay ka qaadan karaan gabdhaha soomaaliyeed in ay ka mid noqdaan ciidanka booliska waxay ay ka saacidi karaan dhanka amnigo kale for example ragga boolisko kale marka amniga xagga amniga la sugayo kale baaritaanadoo kale ma awoodaan in ay baaraan qof gabar ah ama qof dumar ah in ay faraha la galaan laakiin gabdhaha waxay awoodaan in ay gabdhaha kale ayaga baaraan magaceyga waa saaro cabdulaahi axmed si wanaagsanaa u arkaa ani waayo meelaha shiriirka lagu galaayo waxaa kasoo qayb galayaan haween gabdhaha kasoo qayb galayaan haweenkaas waxaa la rabaa in la baaro oo maxaa lalahay sida wiil ma baari karo gabar waxaa loo baahan yahay gabar baarto gabdhaha booliiskana aaday u mahadsan yihiin aad iyo aad ay u wanaagsan tahay gabdhaha inay ka mid ahaadaan booliiska walaahi sababta ay ku wanaagsan tahay waxaa ah gabdhahoo kale markii lasoo jarjilo markii kaleoo tacadiluu soo sameeyo markii gobolka shir ama waxyaala qaar ay jiraan haweenka way baarayaan bulshadii booliiska magaalada jowhar ayaa iska kaashada ka shaqeynta sugidda amniga magaalada jowhar